markana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
adiguna hablaha maanta waad ku horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaaqawldaay
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington
hase iga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmaan ishaysan ogow isku iili waayay qodobada barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin isagoo ku sugan xafladdii meherkiisa inta uu ishayn waaye kadibna inta uu istaagay isagoo afkiisa qoyskii ay xidhidayeen ku weydiistay in gabadhii uu doonayay loo meheriyo markii xoogaa la aamusay baali dee hadii kharashna meesha kaa galay haddii dee caawa lagu meherin waayo hawshii de me waxaa usocotay baa dhammaan weyday halkaasoo wax kaa gaaraysa maali anigiiba idoo adeerayaalo waxaa yidhi de waa inaad meherkiina i raacisiin baali intaa la wala qosay baa meherka u raacshay baa layidhi oo halkiibaa laygu meheriyey
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa ku dhaliyey inuu sidaasi yeelay iyo weliba sida ay qisadaasi u dhacday dabcan sidoo kale qaybta hal-abuurka iyo heesaaga ayaan ka madhnaan doonin barnaamijka cawayska washington inta aan ku guda jirno caawana waxaan idiin hayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington Kugoyay gablada, kugoyo gamurasi. Kugoyay gablada, kugoyo gamurasi. Kugoyay gablada, kugoyo gamurasi.
aan ku bilownay dhegaystayaal sidoo dhaqanka waa bulshada soomaalida meel kastoo ay degan yihiinba waxaa jirta hannaan la raaco marka la doonayo in inan la isweydiisto walow ay jiraan meelaha qaar ay dadku ku kala duwan yihiin marka loo eego caadooyinka deegaanada ay degan yihiin gaarka ah hase yeeshee sida dhaqanka soo jireenka uu yahay waxaa inta badan qoyska gabadha laga doonayo weydiista gabadhaasi qoyska uu wiilku ka soo jeedo waxaana aalaaba dhacda in qof ka mida qoyskaasi xagga wiilka ka socda inta uu istaago uu si xishmad iyo weliba qadarin badan ay ku dheehan tahay uu gabadha la doonayo weydiisto waxba yaanan hadal idinku daalin qisada aan caawa idii hayaa waa mid hannaankaasi la mid a hase yeeshee dhinacna ka baalmarsan islamarkaana duruufteeda wadata shaafica atoosha waa dhegaysta ku sugan magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti waxaana dhacday in iyadoo xafladdii meherkiisa lagu guda jiro uu isagu inta uu istaagay islamarkaana uu odayaashii inanta u doonayay uu ka tallaabsaday uu afkiisa ula kala baxay qoyskii uu la xidhiidayay islamarkaana uu weydiistay in gabadhii loo meheriyo arrintaasi oo fajicise ku noqotay dadkii xafladda ku sugnaa iyo weliba bulshadii warka uu gaadhay ee magaalada ku dhaqnayd waxaana shaafici oo waddanka jabuuti isagoo jooga aan khadka telefoonka kula xidhiidha uu iiga warramay qisadani sidaa u dhacday shirwa o kolley dee dhacdooyinka adduunku way badan yihiin dhacdana waa dhacdaan igu dhacda ahayd oo igu dhacday dalka jabuuti anoo jooga waaba sheeko adiga kugu dhacdo toosa adigiibaa kugu dhacdayba haye ha anigu dhacdo shirwaco aniga sheekada aniga igu dhacdo shirwaco haye markaas waxaa dhacday shirwacow arooskan qayb aroosa ah ayaa iy qisadan ku saabsan tahay waxaa dhacay ahayd nin aan fahmin nahay ayaa beri kamid a arooskiisii guursaday haye arooskii markuu doonay iyo reerkiisii iyo hawshiisii aan galnay ayaa waxaa dhacay inuu yidhaaho war aroosku de waa aroos ballaaran oo dee marti iyo dad badan baa imanaye bal oday maxay ahaydey de afmishaaraan u baahan nahay laba kaxayn maayo maxay ahaydey odayaashii faamiga u dhawaa buu ka tegay yidhi ininku daadkiiniyo shinaawshiina u baahan tihiin hooya arooska ah laakiin dad kalea gacanta ku haynaya marka afmishaarna waxa weeyaan wuxuu uga jeedaa dadkan inta badan hadla ee dee inanta weydiista ee arooskii ka dhex kaftamee hadla ha ha ha ha ha ha ha waan gartay kadibna maxaa marka dhacay dad dad badan baa isku imanayo oo dee nin adag baa loo baahan yahay buri oday kale u kaxaysay qoyskiina waa ka tegey odayaashii meeshii buu tegey kadib maxaa dhacay waxaa dhacay dee markii arooskii dhammaaday baa layidhi war ninkii hebel hebel ahaa ma maqasheen dee niyahow arooskii oo adeebihii iyo adeeradii ka tago dee dad kale ukaxay soomaalida waa garanaysaa dee sheekadii baa suuqa gelin dhex socotay xam baa magaaladii timi ninkii la xamanayo laleeyahy odayaashii buu ka tegey aabihii iyo adeeradii ha ha haye dee arrintaa markay saa ku dhamaatay baan de anigii teelaankii maadaama ninkii faamili ahayn ayaan de anigii dee waktigii aan guursanay carafkaygaa soo gaadhay oo de anigii waa diyaar noqday waan gartay tiina niyadaad ku haysaa dhacday ah tina tina niyadaan ku hayaa waan gartay waxaa dhacday dee aa- warada aabi iyo adeeri iyo adeer iyaa joogay cid kale nooma baahnay kuwaan aan kaxaynaynaa iyagaana xaqa nagu leh maanta hadday nool yihiin iyagoo inayna maxay ahayday arooskeena gacanta ku hayaa weeyaan baa idhi iyo waan khudbadaada go'aansaday khudbadaadaa jeedinaya ole baahidii baad keenaysaa ale odayaasha lagama tegi karo lagama tegi karan kaydho go-aan baan qaatay waan waxay gartay doontaa hata inkastoo aroosku dee aroos ballaaran ahaa haddana iyaga ku khasban in iyaga kaxayna baan idho maanta iyaga noo nool baan idhi oo go-aankaasaan qaatay oo dadkii dee aan ku qanciyey waana meherkii hadda aroos maayo waa Wa- meherkii la doonayay inanta la isweydiisanayay waa meherkii gabadha la isweydiisanaya ee lasoo fadhiisanaya waan gartay qoyskii markaa waad u sheegta waxaad tihi odayaashii kama tegayno kadibna kadib waxaa dhacday odayaashii baan aabahay allahu naxariistan ka u dhintay aabahay iyo adeeraday yaan kaxeeyey arooskii waan israacnay marka arooskii tina xaflad ballaaran baa ahayd oo meherku meher ballaaran baa ahayd waan gartay meherkii waxaa dhacay dee soo dhawaada iyo baaruudi iyo maxay ahayd saxawankii iyo sacabkii iyo wixii oo dhan eh, warkaan dhaafnay fadhiisanay dee hawshii la- inaan bilaabno ugu talagalnay haye ayay dee odayaashii hadleen ay yidhaaheen waxaan doonaynaa een, ma heble hebel ee, waxaanu doonaynaa hebel hebel baanu doonaynaa inaad nasiifin sidii caadada Sidii ahayd sidii caadada caadada ahayd bay ahayd.
sheegeen weydiisashadii bay sameeyeen ah dhaqankii haye odayaashii kale gacalkii kasoo horjeeday bali dee he- hela hela gabadha waad heshiin bay yidhaaheen ee, marxabiya guddoon bay odayaashina yidhaaheen waan gartay waa la isweydiistay waana laysa siiyey waa lahaa waa la siiyey marka halkan waxaa fadhiya qaadigii baa fadhiya oo dee hawshiisii inuu guto isagoona diyaar u ah haye Ee, dee heladaa marka la is yidhaaho normal waa inay noqoto waa de meherkiina noo raaciya oo inaan mehersannana waan u baahannahay inay annaku dee aabbayaashay raaciyaan bay ahayd siduu dhaqanku ahaa inay marka la yidhaahdo inantii na siiya waanu idin siina kadibna yidhaahaan meherka noo raaciya haa sidaas ahayd normal inay ahaadeen inay yidhaaheen oo maxaa dhacay lama odhan miya dee odayaashii waxaa dhacay maadaama meeshu dee kaameerado iyo sacab iyo saxawan iyo projectyaal tiga waaweyn ay xashidayeen odayaashii dee halka halkaabaa iyay dee iy- iyaa iyaa hoos marto way ka aamuseen W- waxba laisma weydiisan baaba halka u dhimatay waa halka u dhimatay hadda halku neef u dhintay waa soomaalida odhan jirtay kadibna kadib anigii baa aa- aamusay ee, markii xoogaa la aamusay baa dee warda kharashna meesha kaa galay haddii dee caawa lagu meherin waayo hawshii oo dee meher waxaa usocotay baa dhammaan weyday Ha- halkaasoo de wax kaa gaaraysa maali kadib adigaa isweydiinaya adoo kursiga fadhiya oo la tago qarashkana waa kaa baxay hawshii aad u timina may dhammaanin may Maxaad- dhammaan.
maxaad yeeshay marka de anigii baa idoo adeerayaalo waxaa idhi de waa inaad meherkiina i raacisiin baa idhi.
adigii baa intaad istaagtay adiga arooska ahaa Aniga arooska.
ayaa ta cadeeyaal oo i raaciya meherkiina meherkii i raaciya baa idhi.
oo kadib maxaa la sameeyey dadkii maxaa yeeleen mana markaas yaabeen intaa la- intaa la wada qofay baa idhi, meherka u raacshay baa layidhi oo halkii baa laygu meheriyey gabadha meherkii laygu raacshay halkii baan gacalkii isu salaamnay badaca iska dhudhukanay dee beri dee beri- maxay magaaladii marka de arrin cajiiba waxaad samaysay magaaladii ku cusub iyo dadkii ku cusub ama hanaanka dhaqanka inta badan guur ku dhaco ku cusub dadkii maxaa falcelin kaaga soo noqotay say u dareemeen dadkii dee qaybi waa laba qaybood bay kala noqdeen oo qaybi le maxay ahayd war ninkii wuxuu yidhi ma maqasheen war wuu saxsanaa iyo ya iyo iyo de inuu aamusay hayde maxaa dhacay dee adu magaalada xan baa sideed dhex wareegtay waan gartay markaa dee adu axaas waxta dee xanti waxay doontaa waa iska- way iska dhamaan doontaa laakiin ani dee ujeedkii aan lahaa eh, anu waan dhamaystay ka dhigata oo magaalada gabadhiga saasa lagu meeriyo aduu caslaayaduun hawsha kharashka inta lee kaa galay iyo maxaan ku idhaahdaa arooskaa loo soo diyaar garoobay iyadoon maanta gow meherkii lagu siinin in la iska tagaa la doonaya ayaanay hawshaasi dhicin inaa hawshaasi dhicin baa idha marka si kale kuma garatid afkaagaad ku ciilbaxdaa daacadka kusoo goostay anaa cadkayga ku cilgoostay afkayga ku cilgoostay saasayna hawshii igu dhamaatay dee beryo badan bay magaaladaasi dhex socon jirto adigo alxaasi baas hawsha saas igu dhamaatay
markana dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga maxamede yuusuf bidhiidh oo ku magac dheer badda waa hal abuur ka mida soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan dalka sweden waxaana uu maxamed hore barnaamijka caweyska washington uula wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku dhacay isaga caawana waxa uu inoo hayaa sheeko kale oo islayadana uu isagu la kulmay amaba ku dhacday iyo weliba qisada ay ku tumi heesta rafiiqaygii noloshaay ee u qaado fanaanka axmed aarsha oo ereyadeeda uu isagu sameeyey bani aadmigu intuu nool yahay waxa ay nagu xeeranay maalin walba dhacaa sheekooyin wada qosalaa laga haddii qofkii u fiirsadaa anigu laba sheeka ayaa iga soo maro mar walba marka keliya ah intan aan joogay imika halkan marka xasuusaba aan dib u qoslaa waa mida mid in anigiyo in- in soo kala martay nin hargeysa ilaahay caafimaad ha siiyo dadkan xiska ilaahay ka qaaday ah oo hargeysa jooga waxaa jirtay maalin baan eh, reerka u qaaday in iyagu adeeg tagayaa ayay tiri nagees sacaadadiin eh, shabis center ku yaal dukaanka dukaanku yaala saxaadii la dhaha hargeysa iyada iyo carruurta markaa labadeeda hablood iyo xaaska dabeedna waa taqaanaa kolley dee waa hawl midhan shabinkaa dumarku baabuurkaas iga dhex sugay waan ku- lagu daalaa haye waxaan ku leeyahay baabuurkaas ku sugayaa anoo goor galab bay ahayd anoo baabuurkii ku dhex sugayay iguna ay dukaankii ku jiraan haye inta adeeganayeen baad Iya.
gaariga ku jirta intii adeeganayaan baan dee gaariga iskaga dhex jiray waan gaarigoo gartay baarkinka hor yaallo dukaanku markaas saa hor yaallo hortiisa waan gartay dabeedna markii aan arkay iyagoo soo dhamaystay dee intaa ishaas waan arkayaa dee igama fogaa Mhm.
iyagoo soo socda marka arkoo soo dhamaystay hawlo shabakoodii iyo adeegoodii ayaan haddana dhinaca kale waxaa ka arkay midigteeda niman eh, xisiisi maqaya waalan oo hargeysa jooga oo wada murjin iyo budad iyo usita oo haye faydha qaawan haye markaasaa dee hargeysana caadiya berigii hore sidaan ku aqaanin dadka xiskoodu dhameeya haddii lagu qaydiyo ama la waxaa la yidhaha badanaa waxa dhici jiray inay wax ku dhuftaan baa dhici jirtay dadka xataa iyo xakiino gacan bay qaadeen marka waad bu- Gacan reerkaad bay reerkaad u baqatay ood xasuusatay inay halkaa gudaha ku jireen jiray war bulow iyadana waan aqaanaayo de marka waa dadkan gurbahana ku yara korayo way qaylin baa tiri markay la kulanto haye qiyaastiina markan la xisaabiyo waxaa tiri albaabkay ku rumayaa maan saarista ayaan dee tiri qiyaastii kala gaadh baa tiri markaa intaana isu beerin dabeedna waxaan sidii war de bil iyo- bil hadday qaylo waxba ku dhufana ka gaad baabuurkii baan degdeg uga soo baxay sidii aan xis- qiyaasii baan saddexdaydiiba halkii albaabka ku kulanay waa adiga iyo reerkii iyo- Aniga iyo ninka odagaa iyo xanuunsanaya ninkii oo- dee xam- xisgiisu maqnaaye Haya.
xaggan ka soo socday galbeed haye
waa nin xooga oo wada murjin iyo bira iyo budad buusita waana faydha qaawiyahay raamuu leeyahay waan Ya.
gartay
markaasaan isiri wallaahi waa kaa waa waa ku kulmay markaa waan ge- waan naxsanahay waxaan isleeyahay waxba ku dhufanay haye sidii aan sheegayay ba u dhacdo halkii ma lagu kulmay sidii tabtii sidaada isha ugu dhufatay reerkiina qaylay laba maxaa la odhan jiray labada da- afka labadiisa daal haye qayla ka wadh qaylay ka wadhay haye
markaasaa jirta isku dhagow nimka waa kaa waranka geliyey Waranka.
Had-
intaana iyada intaana iyada ku dhufan adu iskaga dhig iskaga dhig maa sitaa carruurta iyada ku dhufan
waa diyaar garowday boodi boodisa booday buu arkay isagii ayuu wuxuu tusaro waadlay buu yiri wariga kaagani war naagta waa la badan qabo war ka qabso naagta waa la magaalada way laga dhaxse
isagii baa ku odhanaya way naga nixiseen naagta waana dad ka qabsa naagta waa la dad qabsida ka qabso magaaladaadu ee dadka ku qaylada markaasaa qosol gariiday waad qosasha adiga waa elayaa bilaahi kuu keenay waxaa oo qosol gariiday wax allaali waxaa walaan qabanaya ku naagta waa la dhaxse anaa xidhinaysa War- wixii aad filaysay iyo wixii kaaga soo baxay baa kala duwanaaday iyo waxay iga soo baxay baa aad u kala fogaaday ilaa dee horaad ka soo karteen gaariga idinka qoslaya marnaba isma lahayn maxaa ka soo gari waxay ka dhacday shilbiskii bay ka dhacday iyadoo dib baan uga daba tegay oo soo doolay alaabtii ay seetay cabad malba alaabtaada
markaasaa dib dib usoo garo ninkiina waxaa ku dhaha balada intan ka qaban magaalada anaa qabanaya hore noo dhaaf raalla
oo le- marka wuu si adleetaa way qaylinaysaa bal qofkan waa leeg buu leey lagu soo daayay magaalada Waa cajiib cajiib waayahay Waay.
dee qurbihii baad muddo ku noolay dabcan dee noloshan iyo waayahanaad ka soo hadashayna waad soo martay maasha allah dee qoyskii waad degan tihiin waad dhaqan tihiin Een, Alxamdulillah.
iyadana waxaa jirta dhinaca suugaanta dee waad isku daydhaa heesaha maxaa ka mid a Ay.
heesaha aad samaysay haddaad noo gudmarto waxaa jirtaa hees aan u sameeyey reerka markii aanu shan iyo labaatan sano reer ahayn oo dee runtii aan tidhi maxaad de horta waa saaxiib baa ila noqotay oo de shan iyo labaatan de ka badan baa alxamdulilahi rabbilcaalamiin aan maanta wada joognaa Mhm, laakiin shan iyo labaatan sano markii aan wada joogno labada kun iyo ahayd lix iyo tobankii mhm, ayaan hees u sameeyey la yidhaahdo raalidii haweenka axmed aarsha qaada haye marka waa rubuc qarni markay markaad baarka ka wuxuu tirtay baad qarni ah oo waxaa ku jira markaa midhaheeda haddaan yar ka tilmaamo waxaa ku jira haye daalidii haweenkaay rasmidii naftayday ramasgii udgoonay rahan lagu hirtaayey rays lagu nastaayey sanad aan la marin iga raaxday adduunkaay mhm, qarni ruux horaantii gabadhaan rug kheyrliya raadsaday galenay kalgacayl rumoobaay nasabkaa ku reeyaay saaxiib rumaaday rafiiqii naftayda roona
ramadaan la mariniyo raxadii adduunka axadi adduunka kalgacayrkumubaan annasabtaan ku riyan alla kalgacayrkumubaan annasabtaan ku riyan صاحب مالي صاحب مالي صاحب مالي رفقي نضشاي هنا هيسو كيسو صاحب مالي صاحب مالي صاحب مالي رفقي نضشاي هنا هيسو كيسو raswaden lele ruuxankaygu raacay qarni ruuco raantii gabadhaan ku qayle ras ras ras ras ras wadeeg leenay ruuxankaygu raacay adada ugalay rabbiyan ka tuumi rumowday aniga adada ugalay rabbi aan ka tuumi rumowday aniga kalgacayrkumoobaan annasabtaan ku riyan alkalgacayrkumoo